xaalad degenaansho ayaa ka jirta deegaanka deef huwey maalintii shalayto cibaado xoog lagu ku dhex maray laba beel oo halkaasi wada degaa gudoomiyaha degmada baladweyne macalin kalaanku ayaa baaq ku jiidiyey labada beel ee dirad halka ay ku dhex martay inay wadahadal ay ku dhameeyaan colaaddan ay joojiyaan xilli u gudi jiro bisha barakasina ramadaan gudoomiyaha ugu baaqay labada beelba inay wada hadlaan iwan ayay markii gudoomiyaha degmada baladweyne macalin khalaanku uu tagay tuuladaasi deefo si labada beel loo wada hadalsiiyo balse arrimahaasi laguma guulaysan waxaa halkaasi ka socodkunaaday dilo la xidhiira ahna qabiil taasoo keentay maalintii shalay dagaal dad badan ay ku geeriyoodeen kuwo kalna ay ku dhaawacmeen inuu ku dhex maray labada beel iyadoo dhaawacyadii ka dhashay dagaalkaasi la keenay taalka weyn ee magaalada baladweyne haatan lagu dabiibayo iyadoo dhaawacyada culuslaa wax looga qaban waayay gudaha magaalada baladweyne maalintii shalay loo diidiyey dhanka magaalada muqdisho si xaaladada caafimaadka wax looga soo qabto isbitaalka weyn ee magaalada baladweyne ayaa maalintii shalay waxa uu noqday mid mashquul aad u fara badan laga dareemayo iyadoo guryaanbay xirantay wadda hormartay isbitaalka dadweyneaad u fara badan ee ku kala yimaaday xaafadaha magaalada baladweyne ayaa si weyn usoo buuxdhaafiyey hareeraha isbitaalka weyn ee magaalada si kastaba atee bulshada ku dhaqan magaalada baladweyne ayaa aada uga xumaaday dagaalkaasi ka socod banaaday deegaanadaasi maadaama ay xaraan tahan xilligan dhiig la daadiyo maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan cismaan aadan carays mustaqbal radio baladweyne